istiftaax ayuu akrina intaas marka waxaa lagu soo jiray takbiirtii baa lagu jira oo ruknigii labaad niyadii baa lasoo babayaaniyey takbiirtii baa la babayaaniyey hadda markaanka takbiirtii baa laga gudbay waxaa la galay ducaa listiftaax uma yaqra'u wuxuu akrinayaa ducaa alistiftaax ayuu akrinaya wa huwa wajahtu wajhiya liladii fadara asamaawaati ilaa aakhirih marka haddii ilaa aakhirihi ducadii dheerayd haddii lagu daro allaahuma anta rabbii wa ana cabduka laa ilaha illa weli ducadaas mahaye ducadii dheerayd oo salaatuleilkii ku jirtay saxiix muslim marka ducadaas dheer bay koleyba la xiriirtay wajahtu wajhi haddii ducadaas lagu daro ducaa istiftaaxa waa la fahmaya laakiin haddii wajahtu wajhi waa ana awal muslimiin lagu joojiyo ducaba meesha kasoo bixi maysa wax ducaaba meesha kasoo bixi maysa marka laakiin ducaa istiftaax noocyaal fara badan wey noocyaashaas faraha badan wixii qofku ka karo ayuu ka qaadanaya اللهم نقنا من الخطايا الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وكفر اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنا بالماء والثلج وال ducooyinkaas meeshu ka gala ducaa istiftaax wey waa ducada salaada lagu bilaaban wixii ducaa iyo sanaa iyo isku wayundabu dalika ducaa istiftaaxa wuxuu ku leeyahay cidda loo sunneeyuu kuu sheega likulli musallin mid kastoo tukanaya muftaridin farad tukanaya mutanafilin oo sunna tukana qaacidin mid fadhiya sabiyin caruurkii braacti naagti oo musaafirin laa fii janaazatin may marka meeshaas janaazada iyo wuxuu rabaa inuu reebo qodobka laa dhigtay uu kuu sheegi doono uu ku oran doono nin baa masbuuq ahoo salaadii imaamkii uu ku jira uu soo gaarayo haddii faatixada wax ka horeeyo uu akriya imaamka hortiisu rukuucayo intuusa faatixada dhammayn marka faatixada wuxuu ka gaari karaa iska qabsa ayuu ku oran ducaa iftitaax iyo tacawud iyo waxyaalo kale uusa gelin faatixada intaas fursadaas ha waafajiyo kaasna waa keeni doona walow tarakahu hadduu dhaafo camdan si kasa ow sahwan halmaan wa sharaca uu gudagalo fi tacawudi acuudu bilaahi uu galo lam yacud ilayhi usoo laaban mahayo waa ka gudbay buu leey walow axrama hadduu xarmado salaadii oo fa ammana alimaamu imaamku amiinsado caqibahu ciribtiisa caqiba taxarumi caqiba ixraami ammana waa taamiinsana allahu akbar markuu imaamku yaa faatixada dhamiyo aamin yo aamin buu la leeyay ammana macahu uma istaftaxa istiftaaxina waa la imaanaya waqtigiisa kama tegin waqtigii istiftaaxa waa jooga walow axrama hadduu xarmado fasallama alimaamu imaamku tasliimsado qabla qucuudihi intuusan fariisan istaftaxa waa istiftaaxsanaya ducada waa la imaanaya waqtigeedu waa jooga wain qacadda hadduu fariisto oo fasallama imaamku salaamaysto oo faqaama uu istaago falaa may allahu akbar markuu yidhi oo fariistay imaamkii assalaamu calaykum buu hore ka soo yiri marka faatixaduu hore ka galahayaa istiftaaxa waqtigiisi waa ka tegi walow adraka alimaama imaamka hadduu soo gaaro qaa'iman isagoo taagan wa calima uuna ogsoon yahay imkaanahu imkaan imkaanahu imkaan alistiftaax maca altacawudi waalfaatixati ataa bihi waa la imaanay imaamku waa taagan yahay hadduu salaadii bilaabay wuxuu ogyahay istiftaax intuu la yimaado tacawudka la yimaado faatixadii la yimaado imaamku inuu intaasoo dhan ka gaarahay intaasoo dhan inuu ka gaarahay waa ogsooy ataa bihi waa la imaanay fa in shaka hadduu shakiyo oo is yidhaahdo imaamka amaa ka gaari weydaa faatixada lam yastaftix istiftaax la imaamayo walam yatacawad bal yashracu wuxuu godagalahayaa fi lfaatixati faatixadu godagala faatixadu iska gelahayaa sababtu waxa weeye faradkaan inuu ka tagu qabsan fain rakaca alimaamu imaamku hadduu rukuuco qabla an yutimaha intuusan dhammaystirin rakaca macahu waa la rukuuca isagoo faatixa kaliya akrinahayo istiftaax iyo waxba aan ku mashquulin baa imaamkii rukuucay faatixadii dhexdeedu jooga ha ka daba rukuuc inkastoo fuqahada shaaficiyada laba qowl meeshaas ku jirto qowlka raajixa ay ka dhigayaan waxa weye inuu rukuuco oo meeshaa ninka inuu faatixada dhammaystiro inuu imaamkii raaco laba waajibba is haysatee kanay raajixiyaan in lam yakun istaftaxw hadduusan awal istiftaax la iman walaa tacawad وإلا هدو استفتاح لي أما تعود لي قراءة وآخرنا هي بقدر ما اشتغل به أنتم كشغلون إمامك واركعي الله أكبر بيلا سيد فاتحة وحباء وحري أول نتعود استفتاح وحباء لي من مكة أنت ذي وكرة فاتحة هكاك ويستاقع كل ما نستر laakiin hadduusan markii hore waxba hormarin ee faatixada hore ka bilaabay imaamkaa la rukuucin fain rakaca hadduu rukuuco walam yaqra'hu uusan akrin biqadrihi qadarkiisa awal istiftaax buu soo akriyey istiftaaxii asagoo ku mashquulay haddana imaamkii faatixadii dhexdeedu ku rukuuc markuu rukuucay waa iskala rukuuc qadarkiina ma akrin salaadii waa ka buraysaa le waajib meesha yaallay buu ka tegay wa in qara'a hadduu akriyo xayu qulnaa meeshaan nidi yarkacu waa rukuuca waa rukuuca ayaa goorma leeyi haddii imaamka rukuuca waa la rukuuca faatixadii dhexdeedii baa imaamkii ku rukuucay isaguna waa la rukuucay waa marka hore kuma mashquulin ducaa uliftitaax iyo tacawud iyo waxba ma gelin imaamkiina waa rukuucay waxaa la hala rukuuc isagu ma rukuucino waa iska taagnaada wain qaraa hadduu akriyo xayu qulnaa meeshaan yidhi yarkacu waa rukuucaya oo fatakhallafa uu dib dhaco bilaa cudrin cudur la'aan fain rafaca alimaamu imaamku hadduu soo kor noqdo fain rafaca alimaamuhu imaamku hadduu kor noqdo qabla rukuuci intuusa soo rukuucin faatatu rakcatu ragcadii waa ka tag ninkan faatixadii markuu imaamka u yimi faatixadii uu bilaabay faatixadii wax kaloo ka hormarshay ma jiro imaamkii baa rukuucay isagoo faatixada dhexda uga jira inuu la rukuucaa la rabo wax hadda zaxme iyo wax kaloo haystaana ma jiraan faatixadii buu iska sii waday imaamkiina intuu faatixadii ku jiro rukuucdii ka soo kacay marka ragcadaas uma jirto oo imaamkii rukuucdii kuma uusan haleelin meeshiisuuna kala soconaya hadda rukuuc damba aadimi rukuuc dambana aadimaayo meeshiisuu ka soconaa ragcadan ma jiro ragcadaas waa ka dhigtay ninkaas wain qara'a hadduu akriyo xayu qulnaa meeshaan idhi yarkacu waa rukuuca oo fatakhallafa bilaa cudrin cudur la'aan uu dib u dhaco fain rafaca alimaamu imaamku hadduu kor noqdo madaxa kor yeelo qabla rukuucihi faatathu rakcatu ragcadii baa ka tagtay tacawudkiibuu marka asagana galay intaas ducaaul iftitaax buu uga baxay wayundabu bacdahu waxaa la sunneeyaa acuudu billaahi min ashaytaani arajiim wayatacawadu fii kulli ragcatin ragcad kastaba waa tacawudaan maxaa yeele qiraa ayaa ku jirta ragcadii kastaba qiradiina waxaa la yidhi markaa bilaabaysid faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaytaani arajiim wa fil uulaa aakadu midda ugu horraysaa usii adag badan sawaaun waxaana siman alimaamu wlma'muumu wlmunfaridu wlmuftaridu ninka faradka tukanahay wlmutanafilu kan sunnada tukanahay gidigoodba tacawudkaas waa laga raba xata janaaza wayusiru bihi bitacawudi tacawudku waa siraysanaya fi siriyati wljahriya salaada siriyada iyo salaada jahriyadaaba waa siraysana acuudu bilahi marna kor ugu dheerayn ruknigii saddexaad buu hadda galay mise waa kii afaraad haddii midka ugu horeeya laga soo qaado niyada qiyaamka takbiirta saddex rugni meeshaas haddii laga soo qaado faatixadii waxay noqonaysaa ruknu raabi ayuu noqona uma yaqra'u lfaatixata fi kulli rakcatin sawaaun alimaamu wlma'muumu wlmunfaridu waa u siman yihiin wlbasmalatu aayatu minha aayad ka midow min kuli suuratin ayri baraa suurad kastoo aan bara ahaynna waa ka mid marka dee ikhtilaafaadkii jiray dartood buu caddeeyey masaladaas basmaladaas marka waa aayad ka mida faatixadii laga tegi maayo ma lala jahrayaa mise waa la siraysanayaa sida u muuqata axaadiidta raajixeeda in la siraysanayo
maalan meelaha oo jahligu iskaga badan yahay oo dadku aysan ka warqabinba in bismillaahida la siraystaa inay mashruuc tahay waxaa suuragala ninku inta imaam ka noqdo
jamciyo dhan dhexdooda khalkhal inuu ka kiciyo bismillaahida hoos ugu qarsan marka inuu khalkhal ka kiciyo lama khalkhal inuu ka kiciyo lama dadka in la baro ay bartaan waa cilmi laakiin jamcan salaada in la xafido ayuu rabaa wixii aan markaasba sharcigan wax u dhibin in la xafido wayajibu tartiibuhaa faatixada in la tartiibiyaa waajiba in gadaal laga soo bilaabo ma aqbali karto ama gadaal loo akriyo watawaaliiha inay xariirto aan la kala googoyn hadduu qayb akriyo xoogaa iska joogo qayb kala akriyo fa in sakata hadduu aamuso fiiha fi lfaatixati camdan si kas ah wadaala wati sukuudkiina dheeraado waqti dheer buu aamusan ow qasura uu gaabto wa qasada u qasto qadca alqiraa'ati qirada inuu gooyo wax yar buu aamusay laakiin inuu qirada gooyuu rib ow khallalahaa uu dhexgeliyo bidikrin dikri dhexgeliyo ow qiraa'atin qira oo min kayriha suurad kale ah mimaa laysa min maslaxati salaati dikrigaasoo aan maslaxatu salaad ama qiradaasoo maslaxatu salaad aan ahayn inqadacat qiraa'atuhu qiradiisu waa go-aysaa wayasta'nifuhaa waana soo cusboonaysiina hadduu iska aamuso ama qiro aan salaada maslaxadeeda ahayn buu geliyey ama dikri aan salaada maslaxadeeda ahayn buu dhexgeliyey faatixadii dhexdeeda qiradeedii waa go-aysaayoo tartiibteedii iyo nidaamkeediibaa ayaa burahay qur-aanka alfaadiisa iyo taraakiibtiisa mid walba ijaaz baa ku jira haddii lasdadabamarsiiyo waxbaa kala dhuma waxbaa kala dhumaya marka waxaa la rabaa inay sideedii u socoto waxna lama dhexgelinaayo laakiin waxaa loo ogol yahay sida kaaga muuqanaysa adkaar min maslaxati salaad wa qiraa min maslaxati salaad in la dhexgeli maxay tahay qirada maslaxatu salaad oo faatixada aan ahayno faatixada dhexdeeda geli karta ya aamiin waa dikrigian kas dikri oo maslaxatu salaad ya imaamkii baa wax ka istaagay saxiix wain kaana hadduu yahay mutakhallilkaasi ka dhex galay min maslaxati salaad ka ta'miinihi aaminsigiisa weye liimaamihi imaamkiisa oo imaamkii ayaa aamin yidhi adoo qiradii dhexdeeda ku jira wa fatxihi calayhi inuu imaamkii u furo weye idaa qalida hadduu qaldo idaa qalida ow tawaqafa waa istaago waa u furmi weydayba waa ka joogsi markaasuu u fura kaasina waa qiraa oo ah maslaxatu salaad kaas waa loo ogoliy ow sujuudihi litilaawati tilaawati limaam buu u sujuuday imaamkiibaa wuxuu akrinayay aayatu sajdu akhriyey waa sujuuday qiradii waa la kala gooyey ninkaana faatixadaa dhexda u joogtay meeshiyaa laga kala gooyey marka taas ka kala goyn maysuu leey ow sakata waa aamusay ow dakara ama dikri buu la yimid naasiyan asagoo halmaansan aamus oo uusan asagu qastinoo yar ama dikri baa soo dhex galo uusan u qasdin lam tanqad go-i mayso waa daalay markaasuu xoogaa neefsan waxyaalahaas marka lagama maarmaanka ama uusan qofku iska kari karin ma ku jiro walow taraka hadduu dhaafo minhaa min alfaatixati xarfan aw tashdiidatan shad aw abdala xarfan xaraf u bedelo bixarfin xaraf kale uu ku bedelo isagoo kari kara xarafku karaa xaraf kaleu ku bedelay lam tasix ansix maysuu leeyahy faatixadaas waxaa laga rabaa rugni arkaanul imaan ka mid laa salaata liman lam yaqra bifaatixatilka marka qiradeedu waa inuu dhammaystira hayo qirada haddii laga baxo waxyaala ka dambeeyuu hadda galay waidaa qaala hadduu yidhaha waladaaliin qaala wuxuu yidhaha aamiina siran fi siriya wajahran fi ljahriya haddii salaadii jahriyada ahaydna aamiinta waa ku dheeraysanaya hadday siriya ahaydna aamiinta waa qarsana wayuaminu lmamuum ma'muumkana waa aaminsanahayaa jahran isagoo ku dheeraysanaha muqaarinan la xariira lita'miini imaamihi imaamkiisa aaminsigiisa fi ljahriya salaadu jahri hadday tao imaamku aamin leyla aamin buu la leeyay wayuaminu aaniyan mar labaad buu aaminsanahayaa lifaraaqi faatixati faatixadiisa markuu dhammaystirtana hoosuu aaminu leeyahy ilaa kaas kor loogu yeerin maayo mar haddii imaam aa ku xihanta adiga salaa qaraa la jahraysaa maba jirte hoos baa aaminu leedahay uma yundabu waxaa la sunneeyaa liimaamin wamunfaridin fi rakcati اluulaa waاthaaniyati faqad ragcada hore ee ragcada labaad bacda alfaatixati qiraa'atu suuratin kaamila suurad kaamila akriski suurad kaamila inay akriyaan baa laga rabaa waa imaamka iyo munfarid amaa ma'muumka isagu imaamkiisu iskala socon ama xoogaa yaroo tafsiilaha lagu siin doona qiraa'atu suuratin kaamila buu nabiga sal allahu calayh wasalam siduu u badnaan jiray weeye suura kaamila inuu akhriyo marmarka qaarkood suurada intuu bilaabay bacdu lawqaat inuu labada u kala gooyey suurat lcaraaf oo kale waa jirta suuratu almuminuun inuu soo bilaabo dhexda markuu marahayo qufacuu qabto iska rukuucay waa jira habeen salaatuleylkii inuu ku laalaabtay in tucadibhum fa inahum cibaaduka waa jirta laakiin isaga caadadiisu ma ahayn in uu suurad dhexda ka qabto meel kale ku joojiyo suurad kaamilaha caadi waa ah suuradaha awaakhirtooda inuu raadsadana caadi ma ahayn oo xataa bacd alculamaa xadiidkii naha annabiyu sal allahu alay slam can alikhtisaari fi salaat ikhtisaarkaas keliyaha la qabsanayo ah tafsiiraadka ay ku fasireen waxaa ka mid ah suuradda inuu dabaaliga ka qabto suurad hebel dabaadiga suurad hebel dabaadiga suuradooda dabaadiga ka qabsado waxyaalahay ku fasireen bay ku jirta ibnu qayim aljuzi aad buu u dhaleeceeyaayo wuxuu yidhaahdaa suuradaha dabaadigooda ninka iska qabsanahaya ilaa wax jiri jiray maaha ya suuradaha dabaadigooda aakhir awaaqirta suurada waa waa waa eedeeyaa fi zaad almacaad meeshaa marka waxaa ugu fiican suura kaamil ah ayaa ugu fiican haddii gabal la akriyana akrisku waa ansaxa wayundabu lisubxin wa duhrin meeshaas marka waxaan rabi lahaa inaan dadka oo ama ramadaanka ama waktiyaasha kale qur-aanka oo suuradaha gaballadooda haddii la akrinayo in lagu baraarugo meesha aa ku joojinaysid meel macno mutakaamil ay ku dhammaaday inuu meesha hadhowteeda ka bilaabi doontana maclan la garanaya inuu ka bilowdo ninkii caawa ka bilaabo walmuxsanaatu min annisaa walmuxsanaatu min annisaa si loo garta la aqoon maxaa yeele wixii ay ku xirnayd iyo wixii oo dhan baa ka horeeya ya meel dhexdiihu ka qabsaday ninkaas wayundabu lisubxin waduhrin tiwaalu lmufasal mufasalka suuradihiisa dheer dheer baa loo sunnayay subax iyo duhr mufasalkana subaca dambe qaaf buu ka bilowdaa xujuraad buu ka bilowdaa meelo badan bay culimmadu ay sheegaan laakiin adiga waxaa kasoo bilowdaa mufasalka inuu kasoo bilowdo subca dambe oo xujuraad kasoo bilowdo marka suuradaha dheerdheer wa casrin wa cishaain awsaadu casirka iyo cishahana kuwa dhexdhexaa loo sunnay wa maqribin qisaaru in radiya biiwaalihi kuwa dheerdheer hadday ku raalli noqdaan wa awsaadihi mamuumuuna ma'muumuunu maxsuuruuna koobanba masjidka dadka ku jiraa waa dad kooban waxay dhahan suurado dheerdheer noo akri suurado dheerdheer buu akri amaa haddii aysan ahayn dadku dad kooban ama dadka meesha ku jiraaba maba aysan rabaanba ee dheerarka faraha ka badan khafafa waa fududayna suurado gaagaaban buu akri oo de nabiga sal alla alay slm waa ka takfiifkaas kala dardaarmay takfiifkuna maaha in salaada in la boobsiyo dhugdhug ay noqotay suuradaha dheerdheer buu kasoo gaabsan marmar saasoo ay tahay buu nabiga sal allahu calayh wasalam ee suurado dheerdheer akrin jiray weliba maqribka iyo cishaha markaa fiirisid riwaayooyinka ku soo arooray maqribkaa suurada dheerdheeraan jira marmarka nabigu sal allahu calayh wasalam uu dheeraynahay maqribkoo kale waa marmar suurado dheerdheer uu ku akri cishuha isagu wuxuu kusoo aadahayaa maantao dhan sidii shaqo loogu soo jiray markii tacbaan la noqdo kusoo aada walisubxi ljumcati aliflaamiin tanziilu wahal ataabu akhrina wlisunnati lmaqribi wlisunnati الsubxi warakcatay الطawaafi wاlاstikhaarati qul yaa ayuha alkaafiruun wاlkhlaas ayuu akhrina kolley ba haddee axaadiidta meesha kusoo aroorortay aniga ma takhriijkooda iskuma tacallujin in sunanta loola laabtay u baahanaysa wayundabu tartiilu inuu tartiiliyo oo qirada ay noqoto qiro kala baxbaxsana goobsiis aan ahayn iyo watadaburu inuu macnihii fiiriyo ayaa la sunnay marka suuradii baa weli lagu jiraayo suuraddu waa sunno وتكره الصورة ولوك هذا للمأموم يسمع قراءة الإمام إمام كقراءة سمقر إمام كبا قراءة أخرين المأموم كنوا كدبا أخريا مكروه نبي واقع أتشت صلى الله عليه وسلم فإن كانت هذه صلاة تهي سرية صلاة وصل وقف سنة أو جهرية جهرية أي تهي ولم يسمع سوسا مقلين لبعد فغانشه أو سماء دقنا عنشه ندبت له أيضا الوقية الله سمية ما مقلع يبع سو وحل الشيء لكن أخرس كنساسين وأخرس بدك كلام مشغولية نقول الله مرة أسوه كوي كان وكذا لو كان يسمع هدو مقلع ينواسيه وكلا قراءة الإمام ولم يفهم أسن فهمي قرادي waa maqlaya waa ka fog yahay laakiin nuudaa soo gaaraysa maahana isaga waxa la akhrinayo wax uu dhagaysan karo fahmi karo ma markaasna waa akhrinaya wayutawilu lulaa midda horu dheeraynaya cala taani salaadahoo dhanna saas weye dabeecadooda ragcada horena waa dheertaa midda dambena waa gaabanta dheerarka iyo gaabidu meeshay ka imaanayaan waa suuradda iyo qirada marka qirada midda hore aa ku akhrisa waa inay ka gaaban ka dheer tahay midda dambe weliba hadday laba suuradood tahay miisaanku waa iska sahlan yahay laakiin ninku hadduu suurad dhexda ka galo oo gobol hadda akriyo gobolka kala akriyo kala gaabnidooda inuu ka taxadaraaba waqti ku qaadan karta waqti ku qaadanaysa walow faatal masbuuqu masbuuqii haddii walow faatal masbuuqa masbuuqa hadday ka tagaan ragcataani laba ragco oo fatadaarakuhumaa uu soo haleeshado bacda salaami nudiba lahu assuuratu fiihima suurad inuu ku akriyo waa loo suneeyaa sir oo labadii ragcoo hore imaamkiibu ku soo gaaray marka labada dambe ha iskagala yimaado labada dambe hadde qur-aan in lagu akriyo sideeda wax jidaysan miya faatixada waa la gaa labada dambe xadiidkii hadde nebiga sala allahu calayh wasalam markay qiradiisii qiyaasahayeen ay yidhaahdeen ragcadii hore duhurka waxaan ku qiyaasanay alflamin tanziil mea alaatiin aaya midii kale cala nisfi midii kale cala nisfi mid ragcooyinkii dambe midda hore ee cala nisfi min daalik midba mid bay ka gaabanta haddii waxa lagu gaabsaday faatixada tahayna wax nusnusii maba jirin waa isla ekaan lahay labada ragcood marka akhrisku mamnuuc kama ah laguguma doorin laakiin akhrisku mamnuuc kama ah labada dambe ويجهر الإمام والمنفرد meeshaas marka wuxuu ka galay qirada wixii lala jahrahay wixii aan lala jahrayn welina waxaan ku soconnaa faatixadii iyo suuraddii waxyaale iskugu dhex jirjira ayaa weli lagu dhex jiraa oo rugniga hadda lagu dhex jira waa faatixadii suuraddiina waa iska daba joogtaa marka insha allah intaan iskaga joogsanayna wallahu subxaana watacaala آمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ولي ركنiga lagu jiraa waa faatixadii faatixadii waxaa daba joogay suuraddii meeshaan marka waxaa la bilaabayaa faatixada goormaa lala jahra iyo suuradda goormaase la siraysana wayajharu limaamu imaamku waa la jahraa wlmunfaridu munfaridkii ninkii keligiis tukanahayena waa la jahraa fi subxi subaxdii waljumucati jumcadii waalciideyn labada ciidood fidri adxa walistisqaa'i roobdoontii wa khusuufi alqamari dayaxa madoobaadkiisa intoodaasba waa la jahray wataraawiix taraawiixdiis oo qiyaamuleylka ramadaanka waluulayeyni labada horeo min almaqribi waalcishaai maqribka iyo cishaha labadooda hore na waa la jahray intaasoo meelood ayuu la jahray marka intaas meelood uu la jahray nebiga sala allahu calayh wasalam waa waa uu la jahray habeenno yar buu qiyaamuleylka dadku ka daba tukaday khusuufulqamar isaga laba xadiid oo kala duwan ee khusuufka ayaa ku soo arooro muxuu ahaas nebigu waa waa waa siraystay waa la jahray marka labadoodiiba wuxuu doonahayaa inuu labadii xadiid midba meelu leexiyo yidhi hadday dayaxa tahayna waa lala jahra hadday tahay qoraxdana lala jahri maayo inuu sidaas u kala leexiyo laakiin kusuufkii oo nebiga sala allahu caleyhi wasalam oo qoraxdu madoobaato wiilkiisu dhintay ayaa ah waxa xadiidta oo laba siyood loo kala warinhayaa ay ku timi oo markaas lagu xambaaray dadka qaarkoodna inay fogaayeen oo aysan sawdkii maqal qaarkoodna ay dhowaayeen oo ay maqleen wayusiru fi lbaaqi inta soo hartayna waa siraysanahayaa hoos buu akrina siraysigaasi marka isagu waajibaadkana kuma jiro arkaantana kuma jiro haddii uu wax kala bedelo ajar unbaa ka dhumahaya maahane salaadu buri mayso fain qadaa hadduu qadeeyo faa'itat alleyli habeen salaadiis tagtay oo salaatuleyl habeen salaadiis baa ka tagtay ama cishay noqon kartaa maqhrib bay noqon kartaa salaado kale oo sunnooyinka ah habeenkii lala imaan jiray ayay noqon karaan faa'itat alleyli fain qadaa hadduu qadeeyo faa'itat alleyli habeen salaadii tagtay iyo wannahaari salaad maalin tagtay leylan habeennimo hadduu qadeeyo jahara waa la jahri oo habeenkii baa maxalujahri ah ow faa'itata nahaari maantii mideedii tagtay awil leyli habeenkii nahaaran maalin cad hadduu qadaynhayana asarra waa qarsanahayaaba ila subxa subxii maa fainahu subxii yajharu bihi waa la jahrahaya fainahu ina alamra washan mise fainahu faina almusalli yajharu waa la jahraya biqadaa'ihaa qadaa'i subxi mutlaqan idlaaqa habeen habeen ku tukanahayee oo qadaynahayee subax qadaynahayee maalin cad qadaynaya waa la jahl oo nabiga sala allahu calayh wasalam habeenkii salaada subaxa ay ka tagtay oo inta aada loo soo guureeyo lasdhigo bilaal anaa bal idiin waardeeynahay waqtigoo bilaalna uu hubday oo qoraxdii oo soo baxday la kacay waxba lagama bedelin salaaddii dabeecaddeeda sidii loo tukan jiraa layskaga tukan waa la weysaystay waa sunnadii ka horreysaa la tukaday waa la adanay waa sidii loo tukan jiray waxba lagama waman laa yuxsinu lfaatixata faatixada ninkaan wanaajinayn faatixadii ma yaqaanba si u akhriyaba maba yaqaan lazimahu tacalumuhaa inuu bartaa waajib weeye waa cilmulxaalo waa wax salaadii maalin walba uu tukanahayo ku xirano inuu bartaa waajib bay ku tahay waajibka noocaasoo kalaana qofku maanta waktiga uu haysto oo maalinimada iyo habeennimada wuxuu leeyahay awqaad oo inuu wax kale ka shaqeeya daruuri ku tahay khasab ay ku tahay inuu wax kale ka shaqeeya wakti ka mada inuu hurdaa khasab bay ku tahay inuu wax cunaa khasab bay ku tahay wax uu cunaa inuu doondoontaa khasab bay ku tahay waktiyaasha noocaasoo kalea maahan wakti oo inuu meel iska fadhiisto fursad la siinaya ma jiro waajibaadka oo noocaan oo kala ah oo faatixadan oo la rabo inuu salaadii duhurkii ku tukado hadduu fahmo adag yahay oo uusan degdeg u xafidi karin maantadan uu joogo uu xafidahayo waqtiyaasha daruuriyaadkaa looga reebay goortu xoogaa irsaaqa doonanahayo iyo maruu xoogaa cunahayo iyo maruu seexanahayo laakiin meel inuu iska fadhiisto oo sheekaysto oo fursadda ma la siina waxaa la rabaa intii soo hartay inuu ku barto faatixadii cilmiga oo waajibka oo ku dhisan cilmulxaalka oo maanta masalada haysata ama xagga ictiqaadka ha noqoto ama ha noqdo mxuu ahaa salaada midka ku saabsan oo cilmulxaalka oo hadda waktigan jooga qofku inuu fursado ka dhumiyo looma ogolo fursado kama dhumin karo waxaa la rabaa inuu waktiga usoo baxa asiga uu geliya laga rabo waa shay waajibaho maanta inaa fuliso lagaa rabo marka waktiyaasha fursadaha waxaa lagu siinaya daruuraadka ku haystaan oo aa u baahan tahay waxaa ku noolaatid ama mar aa wax cunaysid ama wax waktiyaashaasa fursad lagu siinaya maahan wakti bannaan aa iska fariisatid la helin meeshaas marka nin walba inuu waktigiisa dib ugu laabto waajibaadka hor yaallana fiiriyo waktigana dib ugu laabto mas'alo lagama maarmaano wakti oo heli kara inaad meel iska fariisatid oo aa sheeko kale iska geshido macnola'aan iska geshido waqtigii heli kara waa yari nin xoogaa hore usoo kacay oo waajibaadkii wax badan oo ka mida meel iska dhigay ama hadda wax u dhimanaya wax kaleba aan kala garanay kolleyba nin noocaasoo kalea suuragalta inuu hadduusan baranayn faqiraa'atuhaa min musxafin musxaf inuu ka akhriyo korka kama yaqaan laakiin musxaf buu ka akhrin karaa musxaf buu heli karaa musxafkuu ka akhrina markuu akhriyuu marka salaaddii inteedii kale sii wada fain cajaza hadduu ka caajizo musxafkii ka akhrin waayo farba maba yaqaanba faatixana ma yaqaan farna ma yaqaan licadami daalika musxafkii baanan lahaynba ow lam yajid mucalliman mucallim ma haysto nin bara aw daaqa alwaqtu waqtigii baa ka cariiriyoomay waqtiga hadda uu haysta iyo salaada marka la gelahayaa fursad uu faatixa ku baran kara kama heli karo xarumat bilcajamiyati cajami in lagu akriya waa ka mamnuuc inuu yidhaahdo wax kale aan u fasirahayaayo ku akrinahayaayo ma usuga geli karo oo qur-aanka asaga waxyaalaha qofku intuu tarjumto tarjumadaani qur-aankii asalka ha u dhigmaysaa ma aha qur-aanka qofna ma tarjumi karo waa suuragal inuu qofku intuu dadaalo oo bacdul muxuu ahaa kelimaad kelimo u dhiganta raadsho oo isku dayo oo waa loo rafaadi karaa marka wax la fasiraya laakiin waxa wadaadkaasi ku fasiraya aayadda meesha taalla marna isimaan maaya aayaddu waa ka waa ka culus tahay intaas tarkiibka ay isku rakiban tahayna waxa weeye waa mucjiz lafdi walba meesha uu yaallo keliman booskaa geli kartaana ma jiro oo booskaa geli karta marka adiga intaa fasirta inaad qur-aankii dhag ka dhigta ma jirto marka cajami laguma fasiri karo lama odhan karo qur-aankii cajami ha la akrina fain axsana kayraha marka hadduu keyrkeedu yaqaano keyrkeedu qur-aankii kale aayado ka miduu yaqaana lazimahu sabcu aayaatin toddoba aayadood baa ku laazim suuragala ninkaani meesha uu joogay meel qur-aan laga yaqaanay maahan laakiin maalin buu dhegaystay suurad oo suuradaha ka mid aho suuraddiibuu xafiday faatixase ma yaqaan marka faatixadii uusan aqoono suurad kale uu yaqaano suuraddaas kaluu akrinaya lazimahu sabcu aayaatin toddoba aayadood inuu akriyo laa yanqusu xuruufuhaa xuruufteeda aysan ka nusqaamin can xuruufi lfaatixa faatixada xuruufteeda maadaama aayadahaani bedel ka yihiin faatixadii inaysan faatixadii ka yaraan baa laga fain lam yuxsin qur'aanan marka qur'aan ma wanaajinahayo wax qur'aanaba maba yaqaan lazimahu sabcatu adkaarin toddoba dikri baa laazim ku aho bicadadi xuruufiha subxaan allahi alxamdulilah waa ka nabiga nin baray sala allahu calayh wasalam anuu qur-aanka waxba kama qaadan karo markaasuu tasbiixda iyo uu baray nabiga sala allahu calayh wasalam marka kuwaasuu ku celcelinaya ilaa qadfi lfaatix ay gaaran intuu lazimahu sabcatu adkaarin bicadadi xuruufi fain axsana hadduu wanaajinahayo oo yaqaano bacda alfaatixati qiraa'atan akris buu ku wanaajin karaayo qaar buu akrin karaa faatixada nus buu yaqaan nuskii kalena mahayo wa ataa waa la yimid badalahu bedelkiisiiyo min qur'aanin qur'aan ah ow dikrin dikri kala faatixadii nus buu yaqaanaaye intii kale bedel buu la yimid oo qur'aankiibuu ka keenay ama dikri kaleu ka keenay fain xafida alawala hadduu nuska hore yaqaano faatixada qaybteeda hore hadduu yaqaano qara'ahu nuskuu akhrinahayaa uma ataa bilbedeli bedelkuu la imaana oo waxaan faatixada lagu bedelahayaa qaybta ay bedelayso markii la akrin lahaa meeshaasaa lagu aadina faatixada qaybta la akrinahayo meeshii ay ku aadanayd meeshaasaa lagu aadina hadduu qaybta hore yaqaano qaybtii faatixada ha akriyo hadda meeshii bedelkii baa lasoo gaaray aayadihii kale ha akri awil aakhira aakhirkuu yaqaanaa ataa bilbedeli bedelkuu la imaanahaya marka hore uma qara'ahu markaasuu akrinahayaa intii uu yaqaano juskii uu yaqaano akrinaya faatixadii qaybtuu ka yaqaan marka faatixadii qayb ka mid ahaa la bedelahayaa waxaa lagu dadaalahayaa meeshii wax ku aadan in la keeno booskii ku aadan fain lam yuxsin shay-an waxba ma yaqaan qur-aan iyo dikri iyo wax uu hayaba maba jiraba ninkaan nin acjami oo hadda soo islaamay oo meel wax ka bilaaba aan la arag oo wax uu yaqaano waqafa waa istaagahayaa biqadri alfaatix faatixada waana la akrin jiray waana la taagnaan jiray marka haddaa sow akhris ma haye istaag ayaa u soo haray almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur wixii kuu sahlani wixii kugu cuslaado dartood u dhici mahaya inta adugu aa kari kartaa waa istaaggii istaagka iskala im walaa icaadata caleyhi wuxuu soo celin hayaana ma jiro maxaa ninkaan isagu wax oo xadgudub ah uu sameeyay ma jiro hadduu soo islaamay waxba ma aqoon waxba ma akhrin karo wuxuu kari karana waa sii laakiin ninka fursadaas isagu dhumiyo oo iska fariisto oo meelaha iska joogo oo aan baran hore waa kii lagu soo yiri waxna ma akhrin kara laakiin inuu inuu soo celiyaa laga rabaa inuu bartaa laga rabaa haddii uusan baran oo ku tacadiyana dembi baa ku socona dembi baa ku socona ninka meeshaas marka faatixadii halkaasuu uga baxay iyo suuraddii iyo wixii la xiriiray aamiin iyo wixii la xiriiray meeshaasuu uga baxay waalqiyaamu ruknun fi lmafruuda istaagu waa rugni salaada faradka rukni waa de istaaggaasa nebigu sala allahu calayh wasalam ku akrinahayay rukni wey qiyaamka marka sida loo istaagahayuu rabaa inuu bayaaniyo wa shardu shardu alqiyaami an yansiba inuu taago weeye faqaara dahrihi dhabarkiisa ee lafdhabarki lafdhabarkiisa inuu taago lafihiisa dhabarka inuu taago dhabarkiisa lafihiisa inuu taago marka dhabarka waa kale lafasaa isku galgashan lafahaas inay soo laaban yihiin lama rabe inay taagan yihiin ayaa laga raba fa in maala hadduu jalleecsado dhinac u jalleecsado bixayu meel kharaja uu ka baxay canilqiyaami istaagi inuu taagan yahay in kale curfi baa loo fiirinaya hadduu wax yar madaxa saa u jalleeciyo ninkii weli waa taagan yahay laakiin waa jaleecsada waxaa la ninku ma taagne waa jaleecsan bixayu kharaja cani lqiyaami istaagii uu ka baxay aw inxanaa horu u hoobta wasaara ila rukuuci rukuucbuu u dhowaaday aqraba wasaara wuxuu aaday ila rukuuci rukuucdii aqraba mid u dhow lam yajuj lam yujzimya ma guda markaa istaag baa laga rabay marka istaaggii xadkiisa hadduu ka baxo intuu soo foorarsado ilaa rukuucii uu soo dhowaado ama dhinac u jaleecsado layidha hebel ma taagna ninkaasi ma taagna istaag meeshaa ma jiro rugnigaasi waa maqan taasina waxa weye wax isagu iska yeelyeelahaye wax khasabka ku ama walow taqawasa dahruhu dhabarkiisu hadduu qaansan noqdo likibarin da'darti ow kayrihi kibar kayrkiis oo marad iyo wax noocaasoo kale xataa saara ilaa uu noqday ka raakicin mid rukuucsan oo kale waqafa kadalika sidiisaas uu istaagay istaaggiisii rukuuc weya ninkaas istaaggiisii maanta ninkaa rukuuc buu noqday ilaa wax kale uu kari karo ma jira uma zaada waa kordhiyaa inxinaa'an hoobasho lirukuuci rukuucdii in qadara hadduu kari karo hadduu dhabarkuba sidiisa loo xuyaho hoos iyo kor midna uusan u dhaqaaqi karin meeshiisuu joogaa meelba uma dhaqaaqi karo laakiin hadduu kari karo rukuucda xoogaa yaruu kusii dara meeshaas marka waxaa laga rabaa istaag baa laga rabaa lafaha waa inay sida u taagan yihiin xoogaa yar hadduu soo hoobto weli istaag waa ka baxay aan la lahayn weli istaaggii uu ku jiro laakiin wax yar uu soo guday istaaggii waa u jira ninkii waa u jira laakiin hadduu hoosu sii hoobto la yidhahda ninkan istaagba waa ka baxay markaas ma istaag wixii dani ku khasabto oo sida ninkaa dhabarku soo jabay oo kalena sidiisaasuu iskaga soconaya istaaggii meesha uusan dhaafi karin baa istaaggii u noqonaysa wa yukrahu an yaquuma calaa rijlin hal luga inuu ku istaago waa la kaha inuu dhaco u dhow yahay ama inuu khushuucu dhuno intuu iscelcelina ninkasaa la leeyahana waa nin hadda laba lugood qabow wa an yulsiqa qadamayhi labada cagood labada lugood inuu isku dhajiyo ayadana karaahiyo inuu aada u kala fogeeyana lama rabo inuu isku dhajiyana lama rabo si muctadila inuu istaagaa la rabo qof kale ag istaagi doono qofka kale labada garbood isku riixmi maayaan oo ayagu ma aha shay jilicsan oo isku laabmaaya ma labadaas garab baa labada qof kale celin doonta laguhuna ayaga la socon doona lugba meel inuu dhigto oo garbihii is soo gaari waayaanu safkii kala gooyan lama rabo inuu lugaha isku dhajistana lagama rabo waa in si muctadila uu istaago oo labada qof garbahoodu isqabtaan sida man marka qaarkood dadka inta garbaha laysku dhaweynahayo loo istaago oo intay is cariiriyaan oo isdhaafaan kala hormaraanna kaasi wax la raba ma maxaa yeelay labada qof inay siman yihiin baa laga rabay inay kala hormaraan laba marmarka qaarkood mid khasab waxaa ku noqonaysa inuu dhinac kale u jeesto marka taasi waxa weeye waa xuduuddii la rabaa laga gudbiyo wa an yuqadima inuu hormariyo ixdaahumaa middood cala alukhraa midda kale inuu ka hormariyo laba nin oo is ag taagan baaba waxaa lagu amray inay saftaan oo isi simaane halka qofa haddi hadduusan asagu simayn see dadka kale ula sinma marka lugihiisana inay siman yihin baa la rabaa midna inuu horo dhigto midna gadaal laga mara wa tadwiilu lqiyaami istaaggii dheerayntiisiibaa afdalu ka fadli badan min tadwiili sujuudi sujuudda dheeraynteeda iyo warukuuci rukuucda inuu sujuudda rukuucda dheereeyo inuu qur-aanka dheereeyo qur-aanka inuu dheereeya fadli badan maxaa yeele xadiidkii saxiix muslim markii nebiga sal alla alay sl la weydiiyey ayu salaati afdal qaala tuulu lqunuud istaagga dheer istaagguna wuxuu ku dheeraanaya waa qur-aanka qur-aanku ku dheeraanaya istaag marka salaada aad tukanaysa inaad qur-aan badan akrisid iyo inaad rukuucda sujuudda dheeraysid qur-aanka badan baa fadli badan sujuudda iyo rukuucduna hadda ayagana boobsiis ma aha ma aha boobsiis hadduu qirada dheereeya ayaguna xoogaa waa dheeraanaya wa yubaaxu naflu sunna ayaa ayaa la banneeyaa qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya wa mudajican isagoo dhinac u jiifa maca alqudrati cala alqiyaami isagoo istaag kari kara laakiin markuu sujuudayo markuu rukuucayo waxaa waa si caadi in u fariisto uma yarkac waa u rukuuca indijaacaas maadaama muran uu ku jiro bardu waa meesha ugu dambayso haddii indijaacaas la qaato wuxuu noqonahayaa darajada ugu dambayso ugu fadiilada liidata hadduu jiran yaho dani ku khasabto danbaaba ku khasabta uma yarkacu waa uu rukuuca hadda wuxuu ka soo baxay istaaggii rukuuc baa la galay rukuucdaas waxaa la rabaa keefiyadana fiiri shuruuddana fiiri sunanta la xiriirtana fiiri wa aqaluhu aqalu rukuuci rukuucda midka ugu yari bixayu meel weeye low araada hadduu doono wadca raaxatii calaa cashiisa inuu dejiyo calaa rukbatayhi labadiisa jilib maca ictidaali lkhilqati abuuristiisu hadday siman tahay oo ninka gacmihiisuna ma dheerdheera mana gaagaabna waa nin khilqadiisu muctadirta hoos sida dadka uu yahay oo kaluuya maca ictidaali lkhilqati laqadara uu kari laha rukuucda inta la rabo inaad gaartaa waa intii haddaad sii hoobatid aad gaarsiin lahayd jilbaha calacalaha aa saari lahaa jilbaha calacalaha la saari lahaa weli waxaa suuragala in madaxu uu kor u taagan yahay oo uusan dhabarkii aysan sinayn iyo luquntii sinayn xoogaa weli saatan u taagan yahay marka waa aqalkii meesha ugu yar oo rukuuci kaaga ansixi karto rukuucda inay kuu joogsato ansaxdo meesha ugu yari waa inay calacaluhu jilbaha gaari karto inta kasii dambaysa waxaa la gaari doonaa marka sida sunnadu ay tahay oo layska rabo laakiin meesha uu yar haddii calacalihii aysa gaari karin saa u taagan yahay oo calacalihii aysa jilbaha gaari karin rukuuc ma gaarin ninkaasi weli weli rukuucdii ma gaarin wayajibu atuma'niinatu inuu ku xasilaano waajib musiiu salaad salaadiisii o dhan waxa lagu ku burburtay waxay ahayd uma'niina duma'niinadiina imisaa ugu yar wa aqaluhaa inta ugu yari sukuunun deganaansho weeye bacda xarakatin dhaqdhaqaaqka bacdi awal markii ugu horreysay rukuucdii hoos buu usoo socday inta dhaqaaqaasi uu socdo dumacniino lama gaarin waxaa la rabaa inuu dhaqaaqu joogsado xibin weliba meesheeda ay ku joogsado qadarka noocaasa haddii la yidhaahdo subxaanallaahi oo kalea ugu yar subxaanallaahi waa iska hal ilbiraqsin halkaas ilbiraqsina in la joogsaday in kale sida loo kala gartaaba adag ku jirta waxaa lagaa rabaa inaad meesha ku xasishay oo soo socodkii aad soo socotay iyo hoobashadaadii inay kala xasilaan iyo kicitaanka aad kici doontaa inay kala go-aanoo la arko inaad xasishay oo meesha ku joogsa waa inta ugu yaro inaad inaad ku xasishay marka xasilkaasna shay curfiya weeyo la garanayo qofku inuu xasilay iyo in kale dumacniino shay curfiyaha meesha ku jiro hal ilbiriqsioo kale ilmilicsi kuma socon u baahan yahay shay curfi oo inaad joogsatay iyo in kale leen ninkan waa xasil wa allaa yaqsida bihi inuusan u qasdin wey kayru marka shuruuddiisii waa duma'niina wa allaa yaqsida waa inuusan u qasdin bihuwiyihi hoobashadiisa kayra rukuuci rukuuc keyrkeed inuusan u qasdin haddii bahal korkaan ka soo laalayo waxuu ka cararo hoos intuu u hoobto uu rukuucdii ka dhigto ma soconayso waxaa la rabaa rukuucdu wax iyada darteed loo tegay rukuuc darteed baa loo tegay wax kale waa inuusan meesha uusan u aadin haddii isagoo taagnaa uu dhacay oo dhiciddiisii uu sii dhacayo rukuucu ka dhigtay ma soconayso rukuucdan darteed baa meesha loo aaday intaasi waa aqalkii ugu yaraydo waxaa lagu yidhi xasilka aa ku xasilaysaana waxaa weeye intii xasil lagu magacaabo ugu yar weliga waa la kala xasil meeshaa gaartayna waxa weye calaa calihii baa jilbaha gaarsiisay waa intii ugu yar wa akmalu rukuuci an yukabbira inuu takbiirsado weeye raafican xaalu yahay mid kor yeelaya yadeehi gacmihiisa marka ugu horreysa gacmaha inuu kor u qaado allahu akbarta fayabtadiu waa bilaabhayaa arafca koryeelkii maca takbiiri takbiirta la jirankeeda oo allaahu akbartiiyo takbiirtiiiyo gacmiqaadkiibuu isku mar ka dhigahayaa buu yii fa idaa xaadaa hadday qaabilaan kafaahu labadiisa calaa caloodmankibayhi labadiisa garab markay gaaraan in xanaa markaasuu hoobana hoos buu markaa u degahaya rukuucdii buu aada wayamuddu takbiira takbiiraati alintiqaalaat wayamuddu waa madahayaayoo waa jiidahayaa takbiiraati alintiqaalaati guurguuridda takbiirahoodii allaahu akbar allahu akbar koray hoos uu u socdo wuxuu waa jiida jiididdaas waxa haddaad sii rukuucaysid ictidaal allah samic allaahuda inaad jiidda ilaa meesha aad ku tegtid rukuucdii allahu akbarti intaa rukuuci sii socotay inaad sii jiid masaladaas laakiin markii oo ayada daliil ahaan waxa ay ku dhisan tahay lianlaa yakhluwa juz-un min asalaati can dikr allahu akbarti intaas sujuudda u sii socota allahu akbar haddaad tiraahid qaab qayb sujuudda sii socotay ka mida oo aan wax takbiira iyo waxba la xiriirin aan dikri aada ku jirin baa meesha kasoo baxayso le laakiin xaafid ibnu xajar markuu takhriijinahayey wuxuu yidhi in la jiidahayaa daliil bay u baahantay ayadaa daliil bay u baahan tahay in la jiido waxay u baahan tahay tir wayadacu yadayhi labadiisa gacmood buu dejinayaa calaa rukbatayhi mufaraqata alaasaabici faraheedoo kala baxsan ayagoo faraha kala baxsan buu jilbaha saara wayamuddu dahrahu dhabarkiisuu taagahayaayo wa cunuqahu luquntiisana waa taaga oo waxaa la rabaa inay saa u sinmaan luqunta iyo iyo dhabarka wayansibu saaqayhi labadii shanshana ayagana waa taaga waa istaajina waxaa la diidahayaa markuu saas u rukuucahayo u rukuucsan yahay inuu jilbaha hore usoo yuuco waxaa la rabaa jilbihii ayagoo meeshoodu jooga oo shanshooyinku sidooda u taagan yihiin ayuu hoos usoo rorsanaa dhabarka wey waxaa la godahayaa jilbaha maaha waa la gora jilbaha la goriy wayujaafi waa dheeraynahayaa mirfiqayhi labadiisa xusul can jambayhi labadiisa dhinac buu ka fogayna xusulladan dhinacyada ku qaban mahayo marka uu rukuucayo saas isku yuucima ee waxaa rabaa inuu ka bixiyo oo nabigaba sala allahu calayh wasalam sida uu isku kala bixin jiray wa tadumul mar'atu naagtu ayadu waa isku dumaysaabi marka naagta isku dumiddeeda xadiidka kolba loo qabsado oo wax mansuusaho muuqdo ugu dhow beyhaqi markuu keeno wuxuu keeni jiray xadiid uu ku jira maraasiil abi daawuud oo mursal marka laba xadiid buu keenaa meesha kusoo aragto le labadooduba waxa weye waa daciif wax la xujaysan kara maa laakiin aqwaal culummo iyo astur inay haweentu u baahan tahay waxyaalahaas markuu isku geegeeyo meeshaas wuxuu ka soo saaray inay isku dubto laakiin masalada kaloo meesha ku jirta waxa weeye salaada waxaa ku jira ragga iyo haweenka shay la kala farqiyo banaanka lasoo dhiga maahan waxa kale waa bukhaari markuu masaa'ilka noocaas oo kale cilaajinahayay wuxuu keenay ummu darda wa kaanat ummu darda tajlisu jilsata arajuli wa kaanat faqiih wa kaanat faqiih marka meeshaas waxa weeye wax nusuusahoo meeshii ku dhegan male bayhaqina aada wuxuu iskugu tacalujiyaa wixii meesha la deliishan karo madhabta ku soo arooray inuu keeno aad iyo aad buu iskugu tacalujiya oo fiqigan shaaficiga ninkii bal wixii uu deliishaday damcaan inuu raadshaa bayhaqi wuxuu noqon karaa asal kitaabkas macrifatu sunan wal aathaar iyo kitaabkii kaleo isagana waxaa la yidhaahdaa sunan alkubra iyo macrifatu sunan wal aathaar kollayba sunan alkubraa waa badan kitaabkaas nin uu fiqi ku dhex jira kitaabu ka maarmi kara maaha macrifatu sunan wal aathaarna isagana wuxuu ku fiican yahay haka axaadiid yaraado wuxuu laakiin wuxuu soo qabto waa naqdina in badanna wuxuu keenaya wixii shaafici deliishaday ayuu keenay aad buu isugu tacalujiyey bayhaqi inuu imaam shaafici raximahullah wixii uu deliishaday madhabta wixii ay sal ku leedahay ويقول وحيرا سبحان ربي العظيم ثلاثا صدح جر وهو أدنى الكمال كمال أنت ويرو هل مده سبحان ربي الأعلى ديرا وحليه وير تحي كمال وبضنا كوبي تبني ميلها سؤول لك دونا متك كمال كويرنا وحيروا صدح صدح راس وواحد هذا الإمام إنه سكتك نينك إمام كهو صلاة قابل لي إنه سكتك إنبالغا هو سيرتك ويزيد المنفرد منفرد كوزيا شان كلجس اسك تكنايه وكذا الامام امامتي ان رضي المامومون مامومون تحدي هذا النقدان وهم محصورون اي كوبينه ويران صلاه نور ديره خامسه متشنات وسابعه وتاسعه وحادي عشر ترسي سدير بالغ ترسياش سدير دير بو قبسنا كواس كدين وإلا انتاس marka tasbiixdaas haddii dadku keligiis uu tukanayo intuu doonu ka dhigana haddii dad uu tujinahayana oo dadkaasi ay yidhahaan salaada noo dheereena asagana waa badin kara uma yaquulu wuxuu yidhaahdaa allaahuma laka rakactu dartaabaan u rukuuc wa bika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay khashaca laka waxaa kuu khushuucay samci maqalkayga wa basari araggayga wa muqhi dhuuxayga wa cadmi laftayda wa casabii iyo seedayda وما استقلت به waxay la kor noqotay qadami ee cagtay wixii cagtaydu sidoo oo dhan jirkaydu oo dhan baa ku qusho hadalkaas marka uu leeyahayna hada waa la rabaa inuu ee rukuucda uu rukuucayo waa inuu qalbigiisu joogo oo uu sinbeenlow noqon waa laga marka dikrigaasna waa la imaanaa kulley waxaan u malaynayaa xadiidkii cali saxiix muslim amuu sidaa ku dhowaa alfaadu inay isla alfaadii tahay inay wax kala duwan yihiin hadda ma kala six karo uma yarfacu ra'sahu madaxiisuu qaada meeshaas marka rukuuc baa ugu dhammaata uma yarfacu ra'sahu meeshaas waxaan ka bilownay ictidaal ictidaalkii baa laga bilaabay wa aqaluhu inta ugu yaray ictidaalkaas an yacuuda inuu noqdo weeye ilaa maa kaana calayhi siduu ahaa qabla rukuuci rukuucda horteed rukuuc ka hor waa taagnaa meeshii siduu u taagnaa waa inuu laabto haddii dhabarka uu ka jabnaayo uu rukuucsanaa oo saas uu ahaay xoogaa yarka hoos mariyey meeshii uu ku laabana qabla rukuuc meeshii uu joogay meeshaasuu ku laabana wayadma-inna inuu xasilo weeyo dumaaniintaas laga maarmi maayo oo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay moodaan salaadu hadday sunno tahay ictidaalku dumaaniina inuusan lahayn marka dumaaniintu lagama maarmaan salaada hadda meeshaan laga sheekeynaya farad iyo sunna waa isku isku wada jiraan wayajibu waxaa waajibaya allaa yaqsida inuusan u qasdin kayra alictidaali ictidaal keyrkiisa inuusan u qasdin waxa uu u kacay oo madaxa u kor yeelay ictidaal maahan wax kale waa inaysan falow rafaca hadduu madaxii qaaday fazican xaaluya mid ka baqanahaya min xayatin xamaarato abeeso iyo naxwiha wixii la mida lam yujzih ma guda lam yujzih u kaafirma istaagaas uu ka cararay sheega uu ka cararay ma u kaafin waxaa la rabaa inuu ictidaalka meeshiisii buu ku noqonaya hadda ka bacdi ictidaalka bilaab ma u kaafina وأكمله سيده وكامل سنة أن يرفع يديه لبين سجع مدن كرو قادو وحال ارتفاعه مركو كرن غنها قائلا أصوى لسمع الله لمن حمد سواء الإمام والمأموم والمنفرد سمع الله لمن حمد انت رسول الله حيث هذا كل إمامك واسكا منصوص منفرد نوا مأموم كان حوغا هذا الواكجراء inuu samee allah liman xamiduhu leeyahay waxa bayaaninayo taabanaya ee ma arag laakiin ee culimadu xogaa wax yar oo kala duwanaanay waa jiraan oo qaarkood ay yiraahdaan ma'muumku asaw rabbana lakal hamdu lillahi ana ilayhi waxa laga hadlayaa wuxuu hadhow tii oran doono ma samee allah waa la qaba imaamka fa idan tasaba haduu istaago qaaiman xaalu yahay taagan haduu haduu istoosiyo qaaiman xaalu yahay taagan qaala wuxuu rabbana lakal hamdu mahad baa iska leedahay mil asamaawaati samaawaadka mudgood xalay wa mil alardi dhulka mudgiis wa mil maa shi'ta waxaa rabtid mudgoodo min shayin shaya bacdu ka gala marka samic allahu liman xamidu iyo intaas inuu ku daraa ma'muum noqoyaa munfarid noqoyaa imaam noqoyaa waa laga rabaa imaamkaa meesha ugu dhib badan oo asaga dad badan buu hogaaminayaayo salaadiisa inuu soo gaabiyaa laga rabaa marka imaamku intaa xataa ka tegin imaamku xataa intaas ma ka tegay ويزيد وحكو كرديا من قلنا متكان نري يزيد وزيادين هي في الركوع واي نك لي ركوع هو كردين كرا هو كو كردين كرا يا مأموم كيو امام كيو امام والبا ميا مرك اه امام كي ودد كوبان اي يران صلاه نو ديره iyo ninka munfaridkan labadaas way leeyahay waxa leeyahay rukuucdii waa sii kordhin karaan tasbiixdeeday badin karaan marka qoladaasi waxay kordhinayaan ahla thanaa'i amaan ahalkeedu wal majdi ee sharaf ahalkeedu ahaqu ma qaala abdu adoon wuxuu yiraahdo kan ugu xaqnimo badan wa kulluna dhamaanteena laka abdu adoon baan ku nahay waxa jumla i'tiraadiya weeyo ahaqu ma qaala abdu la maani saas isku xiran laakiin meeshaas waxa la rabaa in laga bixiyo adoon wuxuu yiraahdo inaan adoon ahayn meesha majdi dadko dhan baa alle adoomo dadko dhan ba adoomo ah oo kulluna laka abdun anagoo dhanna adoon baan ku nahay wax adoon yiraahdo waxa ugu badan la maanic mid diidi kara ma jiro lima cadayta waxa bixis wala muqdiya mid bixiya ma jiro lima manac kelimadaas marka u fiirso wax adoon ku dhawaaqo waxa weeye wax bixinta iyo wax ogolaanshada wax bixinta iyo wax diidida inuu alle u daayo alla waa in loo daayo wax adoon ku dhawaaqo waxa ugu muhiimsan ربي سبحانه وتعالى انه اوغلاده wax bixin iyo wax diidid maanic naafic naafic daar inuu alla oggolaado subhanahu wa ta'ala naafic daar inuu asagu oggolaado wixii aad u bixisana cid ma diidi karto wixii aad u diidana cid ma bixin karto naga hadda waxa dadku marahaya ee alla qeyrkiis waa la bariyo waxa la bariyo muxuu haysta waxba waxba meesha ma yaalaan muxuu hayaa qeyr haddii ay tahay waxyaaluhu kari karo war hebel toban shanaysi quraacdaan u baahannahay macquul laakiin waxyaalo alla maahana cid kaleba aysan heli karin walaa yanfacu ma anfaco daljaddi midka dheef u saaxiiba minka xaggaaga aljaddu dheeftu wax kama anfaco jaddigaas haddii laga dhigo xaddi qofkaani madaxnimuu haystaa maal buu haystaa waxbuu haystaa magac buu haystaa waxaas hadaysan ahayn wax rabbigay loogu dhawaaday alle xaggiisa waxba ka daafici maayo haddii jaddiga awoowo laga dhigana nin awoowo fiican le awowhiis alle waxba ka celin nuux baa hadda wiilkiisii la yidhi innahu laysa min ahlik uma yasjudu waa sujuuda ictidaalkii meeshaasuu uga baxay haddana sujuud buu galay sujuud baa iyadana la rabaa in la barto sida loo sujuuda وشرطه وشروط إجزائه قديس شردياشيدو أن يباشر إنه تابتوه مصلاه ميشا وكتو كنهيو بجبهته وجهه سينو كتابتوه وإنه لباشر وجه جبهته انت على بعض وجه صوفيق انت مصار أو بعضها غاك waxa laga yaabaa meesha uu ku sujuudahayo inay wuxuu u wada qaban waayaan qayb xataa hadday u qabato qaybta kale u qaban weydo makshuufan xaalay tahay mid fiid makshuufan taas leeyahay wax la socda